bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka idaacadda jowhar wacaawo idin hayo waxaa ugu dooran mashaariic laga hirgeliyey degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe oo xarigga laga jaray siyaasiyiinta mucaaradka dowladda oo ku dhawaaqay banaanbax looga soo horjeeda dowladda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo ogolaatay in mucaaradku ay banaanbax nabadeed dhigan karaan markii ugu horreysay oo dalka soomaaliya laga furayo xafiiska sare ee xuquuqul insaanka qaramada midoobay wararka dibaddana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan faransiiska oo sheegay in mid ka mid a maraakiibtiisa lagu weeraray hormus
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagiiyo fidsan wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb gashay xarig jarka mashaariic laga hirgeliyey degmada raagacelle ee gobolkan shabeellaha dhexe weriye maxamed saleebaan ayaa warbixintan inoo diyaariyey ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a odayaasha degmada kuwaasi oo soo dhoweeyey islamarkaana sheegay in ay ku faraxsan yihiin xarig jarka xarunta degmada iyo iskuulka hirshabeelle raagaceelle wax ma qaban bal hayga hirto bal wax ma qaban hayga hirto iskuulkan quruxda badan leh iyo iskoolka hadda la sheegayo isaguna la furi doono iskoolka horta waxaan codsahaa in loogu magac daro cabdulla qoobey cabdulla maxaa xasan in loogu magac daro aan codsaha waxaan u mahad celiyaa dowladda hirshabeelle oo cali guudlaaba ugu horreeyo xaqiiqatan waa la dhihi karaa degmooyinka hirshabeelle ha la soo booqdo degmadan raagaceelle siday u habaysan tahay iyo sida horumarka ay gaartay iyo sida mataqaanaa ay hore uga socoto insha allahu tacaala waan rajaynaynaa in degmooyin kalena ay ku daydaan
ma ballan qaadno inaan la shaqayno oo ilaahay kuma sabadidaan gacan siino garab siino ma ballan qaadno ilaahu markaati ka ahaw waa idinku muxuu ahay waxaan waxaan idiin sheegayaa wasiirkan waa nagamida ogaada hadda hirshabeelle wasiirkeeda arrimaha gudaha waaye xasan sheekhna laba kale inta yimid oo wuxuu yidhi raagaceelaha lagu daydo ma ii sheegi kartiin degma ha ahaato gobols ha ahaadee meel oo inta tegay raagaceelaha lagu daydo wirie meel ha lagu daydo oo wiiri oo kale ma ii sheegi kartiin
waa nagala farxiye madaxweyneha hirshabeelle khayr allah siiyo socodka meeshaan ugu dambaysa wuxuu yidhi saddex walxataan inka ballan qaado saddexdii walxaato waa ka haysanaa wixii dhimana in noola dhamaystira waa rabnaa horta madaxda hirshabeelle oo madaxweynaha hirshabeelle uu weyn yahay iyo inta la halmaashaba wasiirada iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka iyo amniga kulligiis xildhibaankayna stateka oo hirshabeelle iyo inta lamidaba waxaan uga mahad celihaynaa wixii noola keen horta waa qabnaa waana ka mahad celihaynaa gudoomiyaha degmada raagaceelle iidow cali maxamed ayaa isna munaasabadda ka hadlay waxaan rabaa halkan waxaan joogi jirnay iyadoon xarun degmo noo dhisnaynin waxaan joogi jirnay iyadoon aanan iskuul maanta dhagaxa usan meesha ka jirin waxaan joogi jirnay iyadoo culays badan jiro intaba dadkaanu daruufahaas oo idil waa lasoo daalaa dhacayeen dhabar adeegoodayna uga gudbeen waxaan rabnaa horta meeshii laga yimidayna in ma rabna inaan u naqanee waxaan haysanana aan ku fara adeegno ku dadaalno waxa noo dhimana waxaan rabnaa inaan sheego karno dhihi karno waxaasi waxaasaa naga maqan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xasan gacal oo ka mid ah baarlamaanka hirshabeelle ayaa tilmaamay in dadweynaha degmada raagacelle ay u diyaarsan yihiin dib u dhiska xarumaha muhiimka ah ee degmada haddana sida loo sokeeyey guri walbo guri aan la jibin kuma jiro sida adig aada iskugu hambayseen oo aada ugu sabarteen aan aada idinkaga mahad celinaa waxaana ka yimid bilac iyo qurux iyo dhaxal la taabo karo okay taasu heer raagacelaan si gaara aan ugu ammaanaa waxaan u gudbaa labada barnaamij oo iskor saaran oo ay ka mid yihiin iskuulkii waxbarashada ahay midna yaan iloobin jaaliyadaha iyo dadkii iskuulka hoos ka soo qaaday macallimiinta dhaqaalaha sii jiray waa ku mahadsan yihiin gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur masdile ayaa dadweynaha degmada uga mahad celiyey sida ay ugu heelan yihiin hirgelinta mashaariicdan oo kale iyo sida ay uga qayb qaadanayaan ogolaadaan guryahoora u ogolaadaan in la duusho ee waddo laga baxshana wax dhow ma ahan
marka waa ku mahadsan yihiin iigowna keligii kama shaqayn karin inta kaloo la shaqeeyeysana kaligoor kama shaqayn karin haddaysan dadka deegaanka aysan horumarka maaragtay loogu yeeraya aysan diyaar u ahayn kuwa dhihi jira bulukeyti ay wadaan bulukeyti beenay iyo sawiray wadaanna waxaa laydinka rabaa inaad u sheegtiin inaysan bulukeyti gusawir inaanan wadin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdi daahir guure ayaa tilmaamay in mashaariicdan ay yihiin tallaabo muhiim ah waxaana uu sheegay in ay ka turjumayaan dadaalka ay maamulka hirshabelle gelinayso adeegyada bulshada iyo xasiloonida deegaanka degmadan waa degmo rag badan leh waa degmo saameynteeda leh waa degmo mataqaanaa aad iyo aad mataqaanaa caawa halka laga sheego madaxweyne xasan sheekh xitaa saddex jeer uu yimid annagana waa noo suurto gashay inaan xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ay ku guulaysato xafiiskan quruxda badan waxaanan uga mahad celinaynaa cid kastoona garab istaagtay hadday tahay hay-addii kambanigii amnigii guddoomiyuhu ugu sarreeyey saraakiishii ciidamada militarigii iyo macwiisleydii waxaan rabaa mar kale iyo mar kale inaa idhahdo madaxweyne cali guudlaawo waa mahadsan tahay sida uu deegaanadan ugu dhabar adeegay in looga shaqeeyo qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka dowladda ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay qorshe banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo hogaanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh go-aankan ayaa ka soo baxay kulan ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan hoyga madaxweynihii hore dalka sheekh shariif sheekh axmed halkaasi oo isugu yimaadeen siyaasiyiin mucaarada iyo mas-uuliyiin hore oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii soomaaliya madaxweynihii hore dalka sheekh shariif sheekh axmed oo hadalka jeediyey kulankan ayaa si adag uga hadlay xaaladda amniye ee caasimadda isagoo sheegay inaysan ahayn mid la iska indha tiri karo
waxaan rabnaa in loo bannaanbaxo oo bannaanka loo soo istaago si loo joojiyo dhulboobka iyo baraakiirada xildhibaanada akhyaarta kala duwan bahda meediyaha asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrin aan siyaasad ahayn oo aad wada og tihiin oo magaalada muqdisho muddo ka socotay oo hore aan uga hadalnay ku soo celcelinay haddana faraha ka baxday oo meeshii ugu xumaad maraysa saaad og tihiin arrintaas waa arrinta dhulboobka magaalada muqdisho iyo barakicinta oo runtii arrin laga aamusi kara aan ahayn arrin taabanaysa damiirka qof walba oo soomaaliya dad dhibaataysan oo guryo wanaagsan aan ku jirin hoy fiican aan haysanin nolol fiican aan haysanin aan hubin quutulyoomkooda maalintii meesha uu ka imaanayo mas-uuliyaddii aabba iyo hooyo saararna ay saaran tahay ayaa muddaddii la soo dhaafay la barakicinayay oo bannaanka loo xoorayay beryihii ugu dambeeyey waa la sii laba jibaaray ama waa la toban jibaaray waxay noqotay arrin aan laga aamusi karin oo runtii qof walboo damiir la taabanaysa ama gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo arrintaas marka ragga halkan taagan iyo dad badan oo kaleba markii laga tashaday waxaa noo soo baxday inaan laga aamusi karin loo istaago sida ay taha loogu istaago magaalada muqdisho waxaan ku wada naqaanaa inay tahay magaalo dadkeedu ay dulqaad badan yihiin sabar badan yihiin laakiin haddana haddii culeyska lagu badiyo oo dulmiga lagu badiyo taqaana siday isaga rido heeryada dulumka marka waxaan joognaa meeshii buuxdhaafkaan joognaa waa la socoteen dadaa dhintay dadaa dhaawacmay boqolaal kun ayaa bannaanka taagan oo hoyla-aan ah guryaheenna waa joogi weynay waana si weynay qof aysan taabanaynin ma laha si gaara iyo si guudba marka arrintaas kicinta magaalada muqdisho ka socda arrintaani siyaasad calaaqa lama laha waa arrin insaani ah waa arrin islaami ah maxaa yeele qof muslima in hoygiisa laga barakiciyo oo aa ka aamustid arrin saxa ma aha marka waxaan rabnaa dadka magaalada muqdisho iyo dadka soomaaliyeed meelay joogaan gaar ahaan dadkii la barakiciyey inay u soo baxaan xuquuqdooda inay qaataan guryahooda ku laabtaan maxaa yeele sida lagu qaadana si sharciya ma ahayn sida hadda wax ku socdaanna waa si sii laba jibaaraysa dhibaatooyinkii iyo duruuftii jirtay marka maalinta oo lasoolaysu soo baxaayo waa maalinta axadda oo bishu ay tahay toban tobanka bisha soo socota arrintan bisha hadda aan ku jirno arrintaani uma baahna fasax waa dastuuri xuquuqda laga hadlaaya xuquuqda banaanba
madaxweyne hore sheekh shariif ayaa digniin culus waxa uu u diray saraakiisha dowladda ee isku dayda inay hor istaagaan banaanbaxa ay qabanqaabinayaan xubnaha mucaaradka nidaamkan wakhtigiisu waa dhammaaday dulmigiisa xaddhaaf uu noqday qofkii isku daya inuu shacabkaas dhibaateeyo ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono oo aan looga haraynin waa inuu ogaadaa dadka dhallinyarada ah ee mustaqbalka leh haddaan mudaaharaad lagu oggolayn oo guriga addigarada aan lagu oggolayn oo aan waxbarasho lagu siinayn oo koronto aan lagu siinaynin dowladnimadii waxay u taagantaha macnaheeda lama yaqaano marka waxaan rabnaa si loo helo mataqaanaa nidaam ku dhisan cadaalad oo u adeegaya bulshada dadkooda ay u soo baxaan banaanbaxaas waxaa la diyaariyey website magaciisa la yidhaahdo hiil shacab marka hiil shacab aad iska diiwaangelinaysiin dhammaanteenna waxaa lagama maarmaana inaan u istaagna arrintaas aad iyo aada umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu
dhinac kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in aysan diidanayn banaanbax ka dhaca magaalada muqdisho xilli mucaaradku uu qorsheynayo dibadbax weyn oo ka dhan ah dowladda wasiirka gaashaandhigga soomaaliya axmed macalin fiiq ayaa sheegay in dowladdu ay diidan tahay in hub la soo qaato balse aysan kasoo horjeedin qabashada banaanbax nabadeed wasiirka waxa uu si weyn u dhaliilay habka ay siyaasiyiinta mucaaradku wax u wadaan kuwaasoo uu ku eedeeyey inay adeegsanayaan dalal shisheeye dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guulaysatay markii ugu horreysay in soomaaliya laga furo xafiiska sare ee xuquuqul insaanka qaramada midoobay dowladda federaalk soomaaliya oo ay matalayso wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka khadiijo maxamed al maqsuumi iyo wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo arbaaca magaalada jineefa ee wadanka switzerland ku kala saxiixday heshiis lagu hirgelinayo qaraarkii golaha xuquuqda insaanka qaramada midoobey lambarkiisu ahaa e h r c r e s kaasi oo suntanaa lasoo wareegiddii maareynta madax bannaan ee xuquuqlisaanka soomaaliya qaraarkaasi oo tilmaamayay iskaashiga iyo taageerada farsamo ay u baahan tahay soomaaliya si ay u horumariso xuquuqul-insaanka islamarkaana u maareyso waajibaadka qaran xuquuqul-insaanka iyo midka caalamiga ah soomaaliya waxaa heshiiskan u siixay wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuq insaanka ambashator khadiija maxamed al maqsuumi iyadoo dhanka qaramada midoobena uu u siixay folker turk madaxa xafiiska sare qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka dhegeystayaal halka warkaasi idinkaga imaanay waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda kooxda maraakiibta faransiiska ee c m a g c m ayaa ku dhawaaqday in mid ka mid a maraakiibtooda oo lagu magacaabo san antonio la bartilmaameedsaday xilli uu marayey marinbiyoodka hormus taasoo keentay burbur soo gaaray markabka marka laga soo tago dhaawaca qaar ka mid ah shaqaalaha shirkaddu waxay ku sheegtay bayaan ay soo saartay in shaqaalihii ku dhaawacmay weerarka laga wareejiyey markabka islamarkaana la siiyey daryeel caafimaad si kasta aatay shirkaddan ma aysan cayimin cidda mas-uulka ka ahayd weerarka lagu qaaday markabka loo yaqaano san antonio laakiin iiraan ayaa hore u shaacisay in ay beegsan doonto maraakiibta iyadoo aan ogolaansho ka haysan ilaalada kacaanka ee ku sugan gacanka hormuus isku dayda inay ka gudbaan gacankaasi dhegeystayaal war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray caawa ad kala socoteen radio jowhar waana intaa